waa hagaaga khiyaarta hawadana nagala soconaysay halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ee ciyaag dot com iyadoo maalintii shalayto magaalada buuro wadal uu kasoo baxeen go-aamo ay soo saareen madax dhaqameedyada gobolada sohor sanaag iyo cayn ayaa goor dhaweyto waxaa taleefonka magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland kula xiriirnay garaad cabdisalaan xasan maxamed oo ah afhayeenka isimada gobolada sohor sanaag iyo cayn garaadka ayaa ceegolan weydiisay go-aamadii kasoo baxay shirkii buuro wada shalay wuxuu kaga duwan yahay go-aamadii hore ay soo saari jireen
bismillahi raxmaan raxiim doctor waa salaamanta assalaamu calaykum waraxmatullah waxyaalo badan buu kaga duwan yahay oo ay kamid tahay midnimo dheeraad ah oo ka muuqata sidaad arkisaanba ciidmadii u dhashay meelaha kan oo runtii dhammaantood wada saxeexay ama u fadhiyey muddo shirka iyagoo dhibaatooyinkii ay hadeer wada taabteen oo si wada jira ay rabaan inay waxu wada fuliyaan iyo waxyaalo kale oo badan ayuu kaga duwan yahay garaad cabdisalaam ow laba iyo labaatankii november ayaad kal hore sanadii labada kun iyo toddobadii ayaad ku shirteen boocame oo shir caalami oo ka dhacay oo yimaadeen qurbajoog ganacsato siyaasiyiin madax dhaqmeedyo intaan weliba ka badan oo weliba intan aa hadda ku jirtaan buro wadan waxaa kasoo baxay go-aamo meeshii lagama qaadin oo qalinka iyo keliya lagu dugay harmuukana sidii oo kala noqdaa
insha allah noqon maayo shir kasta oo la qabto waxaa laga dhexlaa waayo aragnimo kaa laftiisa laguma khasaarin oo waxaa laga dhaxlay waayo aragnimo iyo wax lasoo qaaday inay socon waayeen marka way ku jirtaa in laga digtoonaado oo usan sidii kii hore noqonin oo uu wadadii kii mare uusan marin marka waayo aragnimadii laga dhaxlay ayaaba sababaysa inuusan kii oo kale noqon ma isla soo qaadeen ismadiinu ka hor intaydan soo saaren go-aamada garaad sida weyn loogu faafiyey caalamka oo dhan iyo bogoga internetyada ah inayna noqon go-aamadii hore isa dhicisoobay ama shirkaasi boocama ahaado ama kuwii kale gudaha lagu qabtay ahaado ama dibaddaba ha ahaadee ama weliba tan iyo intii shan iyo tobankii bishii octoober sanadii labada kun iyo toddobadii laasnaad la qabsaday shirar badan baa wadeen ma isla soo qaadeen war aynu ka taxadurno inaysan kuwii hore oo kala noqon midnimada aynu usoo jeetano arrimaha ka hore ninka isim ahaan ama khilaafka idin dhex yaaray ninku ma xalaysan garaad
cadagtar waa mahadsan tahay inuusan noqonin gobolnadii hore oo kale oo uusan beerdaroobin ama uusan hirgelin shacabka ayay saaran tahay gobolada sool sanaag iyo cayn hawsha waa la kala leeyahay odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa inay midaysnaadaan isku mid ahaadaan waxay uda yihiin soo saaraan fulinta iyo wax kaqabadka go-aanada soo baxa waxaa laga rabaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo shacabka iyo dadka oo dhan ganacsatada dadka magaca sheeganaya ka dhidiyay dhibaatooyinka haysta ayaa laga rabaa inay hirgeliyaan oo ay dhaqaajiyaan annaga waxaana laga rabaa inaanan inaanan maxaa la siyasada dadka kala qaybin oo aanu kala aanan kala qaybsanaan oo mid ahaano go-aanana usoo saarno waa ka soo baxnay waajibaadkii dadka gobolada udhasayna waxaanu ka rajaynaynaa inay waxa fuliyaan oo ay dhaqaajiyaan garaal cabdisalaanow shalay waxaa soo saarteen go-aamo waxaa kamid ahaa naasconaad xaaladeeda waxaanu hadda kadib u wajahanaa qaab qabiil idinka ayaana yidhi waanu u taaganahay sidii aan uga wajihi lahayn goormaa laga yaabaa inaad diyaar garooga u horeeyaa diyaargaroodaan amaad qaab qabiil ku wajahaysaan dhinaca kale maamulka puntland haddaad tidaahdeen qaab qabiil baan wax ku wajahanaa gacana idi ma ka filansaanaysiyaan mase weydiisanaysaan
qaab qabiil waa loo wajahayaa qaab qabiil marka la siyaabo fara badan bay noqon kartaa maamul baa maamul meesha ka qabsaday maamulkii kasoo horjeeda meesha ka qabsaday waxaa la rabay inuu ujawaabo oo wixii qabsiga uu ka qabsaday isaguna uu jawaab siiyo muddo sanad iyo bar ayaa la sugayay oo ama laba sano iyo dheeraada ayaa la sugayay waxba ka qaban waayey sidaas darteed baa go-aan loo qaatay ah in waxaan qabiilnimo loo wajaho tan kale ee ah gacan ma ka sugaysaan puntlandna cid kasta oo sida go-aanka ku cadba waxaa ku qoran puntland sida ay noola dhaqanto go-aamada iyadan iyo aragtida ay ka qaadato ayaa naga dhexeeya o aan iyada lafteeda u wajahaynaa
garaar cabdisalaan shirkan dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin ama ay sugayeenba oo hadda kaa dhegeysanaya barta internetka ee cagaag online inay kasoo baxayaan go-aamo kuwan ka duwan tusaale ahaan waxaad go-aamadiina kamid ahayd in hogaankii nairobi iyo shirkii lagu dhisay nairobi aad wax ka bedelaysaan oo aad guddi sameynaysaan caynkaas oo kale ah dadna waxay lahaayeen war go-aamo mala isma dukaanka u duwan oo shir kale oo kii garab socda bay soo saarayaan shirkan nairobi horta maxay idin tallaabiyey inaad kaa faraha aad ninkaa fargelisaan
runtii de fakarku waa kala gedisnaa oo meel dhexe ayaa la sugu yihi fakarku waa kala gedisnaa oo rag baa maaragtay isima ah ayaa shirka nairobi odayaal ka ahaa oo joogay warana gudaha ay joogtay sukankeena aan tashanay baana waa la iswaafajinayaa in laga tago wixii halkaa lagu sameeyey oo dhan maadaama shirka iyagu aa shir midayn oo cid kasta loo baahan yahay in goladii iyo tacabkii halkaa ku baxay iyo shaqadii iyo wixii halkaa laga tago la beerbereeyana lama rabo in wax kasta la yidhahdo waa wixii nairobi kasoo baxa waa raacasana waa ku dabafaylasaana lama rabo waxaanu soo saarnay waxaanu ku midaysannahay oo dhexo oo dadka dan ah cid la la anoorgaraynayo ama laga tegayaana ma jiraan garaad marka hadalkaaga waxaa iga dhadhamaysaa inaad shirkii nairobi aad isleedihiin si awadeeya hogaankii nairobi lagu dhisay haddii aan guddigana tobankaa koodaad ka xubnooda sheegtana soo xulaysana haddii markaa la bedeli karo ha la bedelo oo shirkii nairobi awood ha loo siiyelo taas miyaad ka wadaan garaad
maya maya shirka dasaan kuu sheegay meel dhexaa lasugin maaha shirka nairobi lama wada qaadan shirka nairobi lama wada qaadan kob iyo labaatan guddiga ayaanu maaragtay u samaynay kob iyo labaatankaa guddiga ahi danaha oo dhan bay kasoo talinayaan qodobyada kamid a oo kucad waxa kamid a shirki halkaa lagu qabtay hogaanka lagu sameeyey inuu active noqdo oo shaqeeyo oo sidaa la isku raacana idinku kasoo taliya haddaad tin kob iyo labaatanka awood dowle haddaad leheedihin cid kale aanu ku bedelanaayo iyagu shaqada ma wadi karaan idinka xor ah wixii aad idinku soo go-aamisaan baan anay go-aansanaynaa sidaasu go-aanku uu qoran yahay mana lama odhan karo marka shirkii halkaasa la wada qaatay lamana odhan karo waa laga wada tegey garaad cabdisalaan qodobka kale ee qodobadina kamid ah wa wuxuu ahaa dhinaca puntland haddaan u leexano puntland waxay tiraadeen saddexdii maamule u kala dambeeyey waxay nagu hayeen hagardaamo waxayna burburiyeen ama ay awoodii ay leeciyeen weerar badan oo aad ku ama tisaalooyin badan oo la doonayo in ascood gacanta lagu soo celiyo ama awoodo badan oo la diyaargareeyay bay fashiliyeen maxay tahay inta intaa leeg aad usoo jeediseen puntland puntland lafteeda madaxdooda waxay leeyihiin ba oo ama cadamu sa ahaado madaxweynihii hore puntland ha ahaado ama dawladda hadda jirta ha ahaato in idinka lafteedna ay leeyihiin siyaasiyiin inta gobolka soo u dhalatay ee ku jirta somaliland iyo puntlandba ayaa gobolkaa kala haysta taas miyaan garaad loo qaadan karin
maya waxaas ma jirto waxaasi ma jiraan waxa aanu shirka u qabanayno oo aanu u midoobayno oo aanu urdaanada usoo saarna waxa kamid ah inayna jirin dad kala qaybsan ma jiraan dadka dhaqanka xukuma ninka siyaasiga ahi waa nin siyaasi aho waxbuu doonayaa meeshii looga yeero wuu tegaya ama federaal ha ahaato ama somaliland ha ahaato ama meel kale dadka gundhig waxa u ah oo sal u ah waa dhaqanka dhaqankiina nin ka maqano meel ma jiraa inta jirin waad aragtaan taasi waxay kutumaysaa dadka yidhaahda waxbaa kala qaybsan inay meesha ka saarayso dan puntlandna waxa weeye waxa la yidhi iskuday kasta oo lagu soo celin lahaa dhulka ayay fayshiliyeen waa caddaan mana dafiri karaan dadkuna indhahooda iyo aragtidooda iyo dhegahooda w markhaatibay ka wada yihiin hadeerna waxi hore waxbaba loogama haystee waxa laleeyahay waxa hadeer aanu soo saarnay sida aad nala tacaamushaan baanu arkaynaa laakin wax wixii hore hadda looga haystaa ma jiraan iyagana waayo aragnimo dhaxashay in la yidhahdo qabiilnimana u tahayna un baa laga dhaxlay shalay baad soo saarteen go-aanka madaxweynaha ku-xigeenka iminka madaxweynuhu maqan yahay madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusmaha xilka madaxweynaha cabdisalan cali shire iyo golaha wasiirada arrintaa mala hadashano garowe weli dib ma uga laabateen malasla soo qaadeen go-aamadan sidii gobolkaas sool gacanta lagu soo celin lahaa ma ka wada hadasheen
maya kamaana wada hadlin wax iyaga u taala maaha waxaan waxaan markii hore oo la oran jiray inta wax lasoo saaro aan buggarowa kula noqono wax kasoo weydiina waa la dhaafay hadday wax ku darsanayaan halkaasi ka arkayaan oo ka raacayaan haddayn waxba ku darsanayna waxa dambe la wax dambe laga weydiin maayo waa la shaqaynayaa iyaga waxa weeye haddii ay gacan siiyaanna waa walaalahayo waxa weeye waa waa waa fiican yihiin haddii xukuumadda hadda joogtaa gacanna siin weydana waxa dadkaanu ku tashanana waa dadka reer puntland ee shacabka ah ee ku cambaya bayaan ku caday horena wuxuu qabtay hadeerna waxqabadka diyaarka laha garaad toban cisho ayaa tirahda waxaan kusoo dhisanaa guddi guddoomiye guddoomiye ku-xigeen marka shirkin loo kala kici m maayo miya masiifimada qaarkood baa fasaxa qaadanaya sidoo kale waxaa tirahdeen waxaa la tegayaa tuulooyinka iyo degmooyinka ayaa la socod lagu maraya iyana hawlaha shaqo goorma ismadu ay bilaabayaan hor yaalaan
waa dhaqso weeye dhaqso weeye kolley dee loo kala kici maayo shirku wuxuu ka socdaa weli waxaan leeyahay go-aanka shirku waa dhamaaday laakiin waxaa la deganaanaya inta hawshaa lasoo adkaraya inkasta ha qaadatee buuro wadal baa la deganaanaya oo saldhig ahaanaya marka guddiga iyo waxaas la wada diyaariyo oo guddiga la diyaariyo oo ay wadadaas ama ama u codeeyaan oo ay ogolaadaan ama ay diidaan wixii ka dambeeya ayay noqonaysaa in lasoo maro la wacyigeliyo dadka lasoo maro la wacyigeliyo marka guddigaas ayaa iyana hawsha hadhow fududeynaysa ama qaab qabiilaha sacam ha lagu wajaho ama qaab maamud ha lagu wajaho guddigaasi hortaala miya sidii ayago usoo gudban lahaayeen arrimaha gobolka sool sidii loo loo loo meelmarin lahaa ama loo wajihi lahaa
iyagaa maamul sii samaynaya maamulkaasi guddigaasi waxay sii samaynayaan maamul ka kale oo maaragtay n beeleed ah oo qaar beeleed ah oo qo- qolo qolo waliba waxay ku wajahan tahay qolo waliba wixii nin kastaa meeshii uu qaban karo wax ka qaban karo ayay ayay usii kala baxayaan laakiin guud ahaan anagu xilkii waxaan ku wareejinaynaa kow iyo labaatanka ah inay maamulaan odayaasha dhaqanka ah oo carabiga ah ee beelaha kale ee somaliland iyo puntland iyo geelood iyo arigood raacda ayaanu kamid ahaanaynaa nin walba geedkiisi u tegaya hawshiina iyagaan ku wareejinay ugu dambeyntii karaad cabdisalaam xasan maxamed afhayeenka ismada gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa tahay dad badan ayaa iminka kaa dhegeysanaya barta internetka ee ceeg online oo jooga dibadda iyo gudaha u dhashay gobolada sool sanaag iyo cayn kuwaa maxaad far lahayd garaad ama dhinaca dhaqaala ha ahaato ama dhinaca sidii gobolkaas sool dib looga soo celin lahaa ha ahaato kuwaa garaad maxaa u diraysaa
wa waxaan salaamayaa marka ugu horeysa dadka adduunka da dhegeysanaysaa leeda iyo gudahada waxaa laga rabaa taageero fara badan baa laga rabaa waxaana loo soo gudbin doonaa qaab hoose oo aanan saxaafadda ugu talagelin inaanu si gaara usoo gudbino oo waxay looga baahan yahay say u wajahayaan ah oo gaara ayaanu usoo gudbinaynaa waxaanan usoo gudbinaynaa waxqabadka iyo go-aamada socodsiinteeda iyaga weeye dadka xaqa u leh dadkii hawsha waa la kala leeyahay annaga hawsha iyadii waa annagaas waa ka soo baxnay allaahuma balaqtu baanu nidhi haddii aad rabtaan dadku inuu sidaa ahaado haddaad rabtaan inaad wax ka bedeshaan haddaad rabtaan go-aamadu inay socdaan haddaad rabtaan inaad curyaamisaan idinka dhawaayo afhayeenka garaadada a c c garaad garaad cabdisalaam xasan maxamed oo goor weyto shabakada wararka ee cagaagulayn ugu warramayay isagoo ku sugan magaalada buurabadan garaad aada iyo aad baad umahadsan tahay
haye haye haye salaamullahi